kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii elayska v o a barnaamijka ilayska v o eda oo ah barnaamij aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga ayaa maanta waxaan ku eegaynaa culaysyada iyo caqabadaha ay la kulmaan imaamyada masaajidda dalalka reer galbeedka wuxuuna barnaamijka si gaara ula hadlay qaar ka mida imaamyada masaajidda soomaalida ee maraykanka inaad imaam ka noqoto dalalka reer galbeedka gaar ahaan xilligan oo uu soo batay islaam nacaybku ma aha wax fudud waxaa la socda caqabado isugu jira mid shakhsiyan ay imaamyadu ula kulmaan iyo kuwo ay kala kulmaan adeega ay u hayaan bulshada muslimiinta ah sheekh cabdiraxmaan shariif waa imaamka masjidka alhijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota oo soomaalida ugu badan maraykanka ay ku nool yihiin waxaan weydiiyey caqabadaha uu la kulmo imaamku aniga saan islaahay mid waxa weeye sidaad waktigaaga isugu dheelitiri lahayd oo aad shaqadii communitiga iyo dacwada iyona aad u samayn lahayd shaqadaadii iyo biilkaagii noloshaadii aad usoo saari lahayd carruurtaadii aad u ilaalin lahayd saddexdaas waxyaabood waa mid ka mid a caqabadaha waaweyn ee kaa hor iman kara caqabad labaad waxaan isleeyahay waxa weeye markaad tahay imaamkii masaajidka dadku waxay ku weydiinayaan ama serviceka ama khadamaadka la rabo in loo qabto waxa weeye wax walba oo xataa ay dawladi qaban jirtay waxaa laga yaabaa in loo baahdo furitaan waxaa loo imanayaa sheekhi waxaa laga yaabaa in loo baahdo guur waxaa loo imanayaa sheekhi waxaa laga yaabaa in loo in loo baahdo laba qof oo ishaysata waxaa loo imanayaa sheekhi caqabada saddexaad ee ka hor imanaysaa waxa weeye sidee baad aad wadcigan adag ee lagu nool yahay aad dadkii risaaladoodii iyo islaamkoodii iyo diintoodii aada u tusisaa inay tahay diin la saan qaadi karta wadciga iyo waaqica oo waxay u baahan yihiin da'da yaru inaad u hesho wacdi iyo hadal iyo khitaab ka duwan ka dadka waaweyn imaam sheekh cabdiraxmaan shariif ayaa muddo labaatan sano ka badan imaamka ahaa masaajidka al hijra oo ah kii ugu horreeyey ee ay soomaalidu ka samaysato magaalada minneabolis ee gobolka minnesota sheekhu caqabadaha uu ka hadlay waxaa u dheer hanjabaado joogto ah oo masaajidka ka soo gaara dadka muslim nacaybka uu ka buuxo ee maraykanka faro fara badan baa waxaa laga yaabaa inaan helno risaalado iyo fariimo tahdiid ah oo nala hadadayo masaajidka laga yaaba telefinkis in lasoo waco oo la handado gaar ahaan dhowrkii sana ugu dambeysay ee islaamka islaam nacaybka iyo islaamofobia aada usoo xoog badanayay inaan helno yani handadaad fara badan oo nooga imanaysa dadka islaamka nacab oo masaajidka fariintiisa lagu duubo oo adigii sheekha ahaa aad noqoto bartilmaameed oo ama muxua teleefonkaaga haddii la helo lagu duubo khatarta iyaduna aad bay u muuqataa yani oo ah waxaan aan la inkiri karin qof hadduu wax sameeyo muslim ihi waxa weeye annagii oo dhan iyo islaamkii iyo muslimiinta o dhan baa victimho dembiilayaala baynamaa aada og tahay hadduu qof kale oo diin kale wax sameeyo diintiisii iyo kaniisadiisii midna looma raacanayo yani hadda waxaad la socotaa wiil ka hor taqriiban ninbaa sanigaag ay ku lahaayeen qolada yahuudda ahu california xabad ula tegay ninkaas wuxuu ka tirsan yahay muxuu kaniisad iyo group uu ka tirsan yahay kaniisadii lama dhaleecaynin christianitigii lama dhaleecaynin iyagu midna laakiin annaga markuu qof muslim iyo wax sameeyo waxa weeye islaamkii iyo muslimiintii iyada lafteeda mar walba inaan difaacno oon soo baxan oon dhahno may arrintaas waa khalad weeye arrintaas sax maaha waa taxadiga kalena haysta weeyaan hanjabaadaha gudaha oo keliya ma aha ee ka imanaya dadka muslimka neceb imaamyada muslimiinta ee dalalka reer galbeedka waxaa mararka qaarkood ay la kulmaan handadaado uga yimaada kooxaha mintidiinta ah oo ku eedeeya inay yihiin culamo aaminsan in islaamku uu ku bulaali karo dhulka reer galbeedka waxaa kaloo hanjabaaduhu ay salka ku hayn karaan arrin ka dhacda waddamadooda oo imaamyadu ay kaga hadlaan muxaadarooyinkooda masaajidda waa kan sheekh cabdiraxmaan oo mar kale ka hadlaya markaan runta sheego yani wax aniga saasaan ku yeelaynaa oo aniga personal ii yimid ma jiro oo ka yimid galbeedka yani waxaa ii yimid laakiin tahdiidaad kale oo fara badanoo muslimiin kale iiga timid yani oo aan mid iyo labi iyo saddex iyo afar toona ahayn ayaa ii timid yani oo ah qofka ku-xigaa waa adiga tusaale ahaan waxaan difaacay oon aad aan u naqdiyey dilkii loo gashay sheekh cabdiweli cali cilmi yare ee gaalkacay lagu qarxiyey markaas waxaan u malaynayaa usbuucaas wax ku dhadhow taqriiban haddayna boqol gaadhaynin oo tahdiidaad ah oo personally facebookgayga la iisoo dhigayo laleeyahay qofka ku-xiga waa adiga adigaan ku dilaynaa qofka miiskasta noo saaran waa adiga way isoo gaadha yani laakiin galbeedka qof gooni oo igu yidhi adigaan sidan ku yeelaynaa ma jiro waan arkay dad igu yidhaahdo nooga taga wadanka wadanka wadankiini ma aha waan arkay laakiin qof igu yidhaahdo waan ku dilaynaa maahan arag yani doctor sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir waa imaamka masjidka abubakar islamic center of washington ee magaalada seattle ee gobolka washington waxaan isna weydiiyey caqabadaha ay imaamyadu la kulmaan bismilah wsala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamed saxbi ajmaciin walaal maxamed waa ku salaamay adig iyo dhammaan idaacadda v oda shaqaalaheedoo dhan waa idin salaamayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan meel aad joogtaanba waa idin salaamayaa maalmihii ugu horreeyey ama tobankii ugu horreeyey bisha ramadaan baan ku jirnaa ramadaan kariim kulla caam wa antum bikhayr taqabal allahu mina minkum saalix alacmaal intaa haddaan uga gudbo caqabadaha imaamka ku nool wadamadan reer galbeedka haystaa way tiro badan yihiin runtii aada iyo aad bay u tiro badan yihiin waxaana kamid ah in uu qofku noloshiisii gaarka ahayd isagoo hayo oo reerkiisii iyo carruurtiisii iyo maaragtay haya haddana wasaaradii arrimaha gud diinta waxay qaban jirta oo dhan buu imaamka wadamadan ku nool ayuu hayaa hooyo walba oo xanuunsanaysa oo qalbiga ka guban oo ilmaheedii ka hallaabay aday kusoo wacaysaa habeen iyo maalin teleefonka waa inuu furraado o isku dayda inaad problemka iyo mashaakilka aada xaliso waxaa kuu weheliya adigoo qof caadi ah imaam markaad noqoto wadamadan safarkoodu dhib buu kugu noqonayaa mar waxay soo martay saddex maalmood eeribood aan joogo inta aan sugayo in diyaarada ay saaro oo baaritaan iyo umuure ay kugu soconayaan qofka waxa weeye taasoo waxay noqonaysaa inuu dhankaa dadkii kale oo qaraabadaada ahaa naftoodu iyo ummadihii ku yaqiinay markay maqlaan ruuxu imaam buu noqday waxay u arkaan qof dhibaata isu dhiibay isagu maxaa hawshaa ku geliyey maad shaqaysatid maraykanaad joogtaa noloshaada maad qabsatid annaga waxaan aaminsannahay shaqadii ugu fiicnayd baa ummadda u haynaa communitiga soomaaliyeed iyo muslimiintana haddaan la waayi lahaa a'imo iyo culimo waddankan u joogto oo soo raacda waxaan aaminsanahay inay ummaddaani ummad badani ay ay maaragtay hallaabi lahayd oo diinteedii bay ummadda u reebreebayaan marka caqabaduhu waxay isugu jiraan maxamed kuwo qofka shaksi ahaan iyo noloshiisii iyo mashquul uu gelayo intaa waxaa kasii daran soomaalidu waxay u arkaanba inay imaamyadu iyagii naftoodii dad shaqaysanayo oo noloshoodii ma aaminsana inay yihiin dad waxbartay dad aqoon leh dad shaqooyinka ugu wanaagsan ee professionaalka waddanka qabsan kara inay yihiin marka dad baaba u arka naftooda inaad ka shaqaysanayso taasina runtii waa waxyaabaha culimadu ay ugu sabrayaan wey marka dalalka reer galbeedku ay weeraro argagixiso ka dhacaan waxaa ugu horeeya ee la tuhmayo waa in qofka weerarka geystay uu muslim yahay waxaa markaa kadib haddiiba ay dhacdo in qofkaasi uu muslimka u nasab sheegto diiraddu fuushaa oo hay-adaha ammaanka iyo kuwa baarista ay raadiyaan haddii uu jiro masjid uu ku xiraa qofka weerarka geystay sheekh axmed nuur ayaa ka sheekaynaya wadna kurkurka ay arrintaasi imaamyada ku hayso maxamedow waxyaabaha noogu dhibaato badan waxa weeye marka anagoo joogna halkan aan maqallo qof baa wax ama qarxiyey ama dadkii waxaa ku sameeyey isla markaa adiga ayaa wadnuhu ku go-aya waxaanad aaminaysaa in loo tiirin doono masaajida in loo tiirin doono muslimiinta in communitygaaga lagu soo celin doono mas-uuliyadda inaad qaado oo isla markaasi aad ku jawaabi lahayd iyo ummadaadii loo safgarayn lahaabaa kugu soo degdegaysa adiga naftaadii shaksiyan qofkii waxaa kusoo maray sidaan kuu sheegay dhibaatooyin badan oo ku saabsan ama safaradaadii ama ka imaam ahaan magacaa laguu marinayo ayaa kusoo maraysa marka waxaa kusoo maraya runtii mudaayaqaad tiro badan ama dhibaatooyin badan baad kala kulmaysaa dadka noocaasa laakiin ilaahay xamdigii waxaan ku kalsoonahay shaqadan shaqadii imaamyadu ambiyadu ay hayn jireen inay tahay shaqadii nebiyadii ilaahay usoo saaray inay tahay nebi aan la dhibinin ma jiro marka waddadaasaan insha allahu tacaala ku kalsoonahay ixtisaab iyo shay kastoo na soo gaadhayo inaan ajir ka helayno ayaan u aaminsannahay sheekhu waxa uu aaminsan yahay in masaajidooda isha lagu hayo oo ay jiraan xitaa dad la shaqeeya hay-adaha amniga oo jameecada ka mid a waa u sheegaa marar badan anigoo khudbada aqrinaya ama cashir ku jira aan idhahda waan hubaa inay fadhiyaan kuwa maaragtay u imaanaya hawlaha kale laakiin waxaan kula talin lahaa in la yidhi fa ajmilu dalaba war meeshaad wax ka raadinaysaan meel xalaala ka raadso laakiin waxa saxda aan sheegayno cidna ogama baqno waxa aan sheegaynana waan ku kalsoonahay inuu yahay wax diintayadii ka tarjumaya sidaas daraaddeed kama kama cararna diintayada bal iyada ayaan kusoo cararaynaa insha allahu tacaala sheekh horseed cayne waa imaamka masjidka abubakar sidiiq ee galbeedka magaalada colombos ee gobolka ohaayo oo ah gobolka labaad ee soomaalida ugu badan ay ku nooshahay maraykanka sheekh ayaan isna weydiiyey su-aal lamida midii aan labadii sheekh ee ka horreysay weydiiyey oo ah caqabadaha ay imaamyadu kala kulmaan hawsha ay hayaan
bismillahi alxamdulilah wasalaamu calaa sayyidina axmed bacd walaal waad mahadsan tahay baxda v o na mar walba howlaha qayimka ummadda u hayaan waan ugu ducaynaynaa run dadka bulshada dhanka masaajida iyo muasasaadka islaamiga ah horjoogayaasha uga ah ama u adeegayaasha u ah imaam ama agaasime ama culumooyinka masaajidka uga isku soo duuduub caqabado fara badan oy wajahayaan oo waxaa jira runtii dadka hawsha ku jira ee camalka isaga gacanta ku haya un ay dareemi karaan lagana yaabo bulshada inteeda badan inaanay u muuqan waxaa jira caqabado fara badan oo runtii hadday noqoto dhanka amniga hadday noqoto dhanka maaragtay lafalgalka bulshada qeybaheeda kala duwan hadday noqoto maaragtay howlo badan uu qofku qabsan lahaa runtii ay ay ay ay maaragtay ay dareemhayaan weyaan waxaa laga yaabaa maaragtay bulshadii in aanay isku si kuu wada arki karin maadaama bulshadeenu weli aanay fahmin doorka masaajidku uu ku dhex leeyahay noloshooda ama bulshadaba u leeyahay oo laga yaabo inayba aaminsan yihiin meel qof walba uu maamuli karo ama qof walba uu maaragtay dhanku doona u jeedin karo waa meelaha runtii ugu adag ee dadka ayba ku adag tahay inay maamulka masaajida u hoggaansamaan si guud baan u hadlayaa saa markaan iraa dhanka amniga waxaa laga yaabaa imaamku ama khatiibku waa qof mar walba saxaafaadka marka la yiraa runtii muuqaalkiisa la arkayo weye waa qof masiirkii ummadda inta badan usoo istaagaya weye isagoo ilaahay u tala saaranaya taa marka xitaa waxay keentaa waktigan hadda aan ku jirnayo waaqican xagga amniga in qofkii ayrboodhada oo kale markuu ka dhoofayo runtii caqabado badan uu kala kulmo in maaragtay dadka cunsuriyiinta bartilmaameed uu u noqdo in xitaa wadankii marka la tago nimankan ma aragti runtii maanta diintii iyo dacwadii iyo taariikhdii soomaaliyeedba burburinayeen wada naqaan ee al-shabaab la yidhaahdo marka khatiibyada iyo khudbadaha lagaga hadlo in iyagii aad taarged u noqoto waanan ognahay dhammaan culimadeena iyo imaamiyadeenna inta jeera runtii fariimahan jabaada ay helaan marka duruufahaas aan yaro iftiimiyaa waxay qeyb ka yihiin waxyaabaha imaamyadeenu iyo culimadeenna iyo dadkan masaajida ee muasasaadka islaamiga ah ee soomaaliyeed jooga ay la falgelayaan bulshadana inta badan aanay ku baraarugsanayn bishii kow iyo tobanaad sanadkii labada kun lix iyo tobankii ayaa cabdulrasaaq cali cartan oo ahaa wiil soomaali ah uu middi iyo baabuur ku weeraray arday jaamacadda gobolka ohaaye ee magaalada colombos halkaas oo uu ku dhaawacay kow iyo toban qof ka hor inta isna aysan boolisku toogan hay-adihii amniga ee baarayay weerarka ayaa la xidhiiriyey cartan masjidka abubakar ee uu imaamku ka yahay sheekh horseed cayni waxaan weydiiyey saamaynta ay arrintaasi ku yeelatay masaajidka kolley shaksi ahaan anigu agaasimaha ama directorka masaajidkaan hayo imaamkuba walaal aanu runtii aragnay ama aan aqoon runtii ulahayn ma aha qof toddoba cisho masaajidka joogaan ahaa runtii ma aanay dhicino ilaahay subxaana watacaala ma uusan qadarin marna inay indhahayga qabtaan waana sidaan laamaha amniga u sheegnay runtii marka xagga iyaga lala soo xiriiriyey way lahayd runtii duruufteeda iyo xanuunkeeda way lahayd waayo saxaafadaha intooda badani waa kuwii noo yimid ma aragtay masaajida noogu yimid masaajida badan waa loo tegay laakiin keena si khaasay ugu yimaadeen waan waan waan ma aragtay runtii waxay noqotay wax bulshada soomaaliyed argagax ku keenay in xaafadihii masaajida u dhawaa laamihii amniga ma aragtay ay garaacayeen bulshada mar walba waxaa isaga jira dad warxumo tashiil iyo dadka kusoo farfiiqaa jira waxaasoo dhan runtii waan arkayni khaas ahaan haddii anigu aan iska hadlo qof director ahaan iyo masaajidka duruufihii kala soo gudboonaaday runtii waxaan ahaa dee qofkii masaajidka marka afhayeenka u ahaa ee matalayay taas waxay keentay runtii xitaa in saxaafadaha dadka cunsuriyiinta ay qoraan ama dadka muslimiinta necab in in badan runtii magacayga ay kusoo qoreen iyagoo hadallo markaa uun ama hanjabaad u eg ama been u eg soo dhigaya meel waxaa markaa kacsanaa saxwadan cunsuriyiintu way kacsanayd taasaa waxay keentay masaajidkeena runtii inuu bartilmaameed noqdo laakiin ilaahay subxaana wa tacaala waana dhaafiyey codkaasi wuxuu ahaa sheekh horseed cayni imaamka masjidka abubakar sidiiq ee galbeedka magaalada colombos ee gobolka ohaayo intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka ilayska v o a oo ah barnaamij aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah ka dhegaysataan idaacaddan v o e da laanta afka soomaaliga barnaamijka waxaa maanta aan ku eegnay caqabadaha iyo culaysyada ay wajahaan imaamyada masaajidda reer galbeedka gaar ahaan kuwa soomaalida ee maraykanka intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo